waxaan ognahay siddeed tobankii ugu dambaysay doorashooyinkii la galaayey dalku inuu wakhti badan ka lumiyey inuu dib noo dhigay saas darteedna loo baahan yahay inaan galno qaab ka duwan qaabkaasna uu yahay shacabka inaan awood u soo celinno dhallinyarada awood u soo celinno meeshii dad yaroo kooban meeshii dad yaroo kooban ay wax soo xuli jireen kadibna lagu cambaarayn jiray wax kastoo dhaca dadkaas kooban waxaa muhiima marka oo khasab ah inaan mar dambe lagu eedeen dad yar oo kooban haddii waxa laabaan in lagu eedeeyo guud ahaan qof kasta oo soomaaliyeed oo codkiisa dhiiban kara oo laga rabo qof kasta inuu codkiisa dhiibto una dhiibto dadku is leeyahay ama xisbiguu leeyahay waa wanaagsan yihiin oo dalka waa u roon yihiin ma aha in codadkiina u dhiibataan haddii aan idinkeenna awooddii oo gacantiina aan soo gelinno inaad u codaysaan wixii lagu eedeynayey oo dad yar ay samaynayeen oo qabyaalad ama qabiil iyo wax la mid ah waxaa la rabaa markii awoodda gacantiina soo gasho oo hadda aan ka hadleenno sharcigii doorashooyinka ee hor yaallaan baarlamaanka ee hor yaallaan in awooddaas aad leedahay haddii aad ku takrifasho dhalinyaro iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaad ogaataan qofka aad doorataan hadhow inaydan ku eedeyn karin muxuu qabiil u noqday maxaa yeele adigaa qabiil ku doortay qof adee kaa bilaabanaysaa wax wanaagsan adee kaa bilaabanaysaa haddaad xisbi ku doorato iyo hoggaanka xisbiga aqoontiisa kartidiisa daacadnimadiisa wanaaggiisa wadannimadiisa aad ku doorato macnaheedu waxa weeye qofkaasi waa qof u dhexeeyo ah ummadda soomaaliyeed waa qof mathali kara ama astaan qaran u ah marnaba aan qabiil iyo qabyaalad aadaynin marna aan ammaanada ummadda soomaaliyeed aan ku takrifalaynin markaas macnaheedu waxay tahay waxaa imaanaysa dowlad adigu aad leedahay marka yaa imaanaysa marka waxaa weeye waxaan aan idinka doonayaa hawshaan bilaabatay inaysan joogsan oo aad gacan siisaan oo xildhibaanadiinna iyo ummadda hawshaan shaqada ku leh oo maxaanku idhaahdaa gacanta kula jirta inaad mar walbaba aad la macaamishaan la hadashaan